lover. My name is Nikki Strong. Hit me up on Facebook, Twitter, or even Instagram at I A M N I K K I S T R O N G. I am Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah koob iyo tobanka bisha juulaay sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagaoo guryahooda jooga sababo la xiriira covid nteen idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aadan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay maanta marti ku yihiin dhallinyaro kaalin ka ciyaartay horumarinta deegaanka afar waaqo ee gobolka mudug waxaan ka socda runtii hormarna taaban karo markii laba bardhigumdooyinkii u dambeeyey ama sanadayar soo dhaafay magaalada sidaa ka warqabtid ba adugu indaa ku soo aragta wax ka socda dhismayaal badan adeegyada kaabayaasha asaasiga oo ah nolosha sida caafimaadka waxbarashada horumarinta kala deegaanka dhismayaasha wadooyinka heesta maantana waa ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka uu inoo aqhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
roger stone ayaa u sheegay wakaaladda wararka a p in madaxweyne donald trump uu soo wacay si uu ugu wargeliyo inuu ka cafin doono xukunkiisa xabsi ee uu ku mutaystay dembiyo la xidhiira baaritaankii faragelinta ruushiya stone ayaa sheegay inuu jimcihii la hadlay madaxweynaha waxaana uu trump u sheegay stone inuu aaminsan yahay in maxkamadayntiisu ay ahayd mid aan cadaalad ahayn tallaabadan ayaa imanaysa maalmo oon ka hor markii la qorsheeyey stone inuu xabsiga iska xaadiriyo waxaana la filayaa inay tani sababi doonto dhaleecayn ka timaada dadka dhaliila trump oo in muddo ahba ku dhaleecaynayay inuu si joogto ah u farageliyo nidaamka cadaaladeed ee qaranka stone ayaa lagu xukumay xabsi dhan saddex sano iyo afar bilood kadib markii lagu helay inuu been u sheegay koongareeska farageliyey markhaatiyaasha islamarkaana uu carqaladeeyey baaritaanka aqalka wakiilada ay ku hayeen faragelintii ruushiya ee doorashadii madaxtinimada maraykanka aqalka cad ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu uu ka cafiyey stone xukunkii uu xabsiga ku qaadan lahaa xabsi kacafinta ayaan tirtiri doonin dembiyada lagu xukumay stone laakiin waxa ay ka ilaalin doontaa inuu wakhti ku qaato xabsiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa habeenkii xalay ku guuldaraystay inay xal ka gaaraan ismariwaa ku saabsan sii wadista howlgalka gargaarka ah ee la marsiiyo dalka turkiga loona sii gudbiyo waqooyi galbeed syriya taasi oo lagu caawiyo saddex milyan oo qof kadib laba wareeg oo codayn ah oo ku saabsan qaraaro iska soo horjeeday oo jimcihii loo codeeyey howlgalkan bini'aadannimo ayaa u muuqda mid qarka u saaran in gabi ahaantiisba la hakiyo maadaama aan la isku raacin sii wadistiisa qaraar qabyo ah oo oggolaanayay in muddo lix bilood ah howlgalkaasi gargaarka ah uu kasii gudbo laba marin oo ah xuduudda turkigu uu la leeyahay siriya kaasi oo ay taageersanaayeen ilaa saddex iyo toban xubnood oo ka mida golaha ammaanka ayaa waxaa jimcihii codka qayaxan ee fiitowga ku hor istaagay dalalka ruushiya iyo shiinaha qaraar kale oo qeexayay in hal marin oo dhanka turkiga ah oo qura loo ogolaado muddo sanad ah inuu howlgalkaasi ka gudbo kaasi oo ay soo diyaarisay ruushiya ayaa isna guuldaraysay kadib markii ruushiya shiinaha koonfur afrika iyo vietnam oo qura ay ogolaadeen halka toddoba dal ay diideen afarna ay ka aamuseen qaramada midoobey ee hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in ilaa saddex milyan oo qof oo ku nool waqooyi galbeed syriya ay ka faa'iidaystaan gargaarkan ka gudba labadan marin ee ka yimaada dhanka turkiga kuwaasi oo lagu kala magacaabo baab al hawa iyo baab al salaam
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir halka aad warkaasi kala socoteenna waa voice of america washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa gobolka mudug noogu soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isxaaq
intii waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka nolosha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa muddooyinkii ugu dambeeya deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaa ka socday dadaallo horumarineed oo hormuud ay u yihiin dhallinyarada qaarkood degmada afarwaaqa oo degma ahaan gaalkacyo qiyaastii u jirta boqol iyo siddeetan kilomitir waxaa muddooyinkii ugu dambeeya ka socday dadaallo horumarineed oo dib loogu dhisaya kadib colaado halkaa muddo kusoo laalaabanaya inkastoo xaaladdu ay haatan naba tahay dadaalada dhallinyarada ayaa hormuud u ah waxaana barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan marti iigu ah hadduu eebaydma qaar ka mida dhallinyarada adeegaasi horumarineed degmada ka wada cabdinaasir maxamed xasan cubayd cali cilmi iyo bashiir caare dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada hormuudka u ah dibudhiska degmada afarwaaqe ee dowlad goboleedka galmudug dhammaantiin kusoo dhowaada v o e da aada mahadsantihiin aan ku hormaro bashiir caare ee muddooyinkii ugu dambeeya waxaa socday dibudhis gaar ahaan afarwaaqo oo muddo ay colaadi ragaadiyeen adeegyada horumarineed ee hadda dhallinyarada hormuudka u yihiin ee dibudhiska ka socda bal haddaad nala wadaagtid cabdiwaaxid aada u mahadsan tahay runtii degmada afarwaaqo oo ah degmo qadiimi ah oo magaaladan aada uga fogaalkacya markii loo fiirshay xarunta gobolka mudug waxaan ka socda runtii horumarna taaban karo markii laba bardhigo muddooyinkii u dambeeyey ama sanadihii lasoo dhaafay magaalada sidaa ka warqabtid ba adugu indhaha kusoo aragta wax ka socda dhismayaal badan adeegyada kaabiyaasha asaasiga u ah nolosha sida caafimaadka waxbarashada horumarinta kala deegaanka dhismayaasha wadooyinka iyo waxyaabaha kale oo transportationka ama isu socodka dadka gaadiidka muhiim u ah runtii magaalada afarwaaqo degmada afarwaaqo waxay kasoo kabsanaysaa la odhan karaa burburkii ay soo ay wadanka guud ahaan oo la sinayd khaasatan degma deegaankaasi deegaanada u dhow oo markii hore coladaa ka jireen laakiin haddeertaan waxaas waa laga soo gudbay degmadu waxay markaani xoogga saaraysaa awal waxeedu emergency iyo xaaladda halga jawaabay ahayd laakiin markan waxay u gudubtay nidaamka waddanku qaatay dowladnimada waddanku qaadatay oo ah in laga shaqeeya markan horumarinta dhinaca horumarinta loo gudbo oo loo gudbiyo wixii xaaladihii emergencyga ahaa markan waxa waaye waxaa lagu tilaabsanayaa in isbitaallo waaweyn yeelato in waxbarashada high glasska jaamacadaha ay yeelato in transportationka airboorradii dib u shaqeeyaan sidoo kale wadooyinkii la dhiso horumarintaasoo dhan bay aada muhiim u tahay haddana ka socda dhallinyaraduna waa qayb ka mid ah in ama waxaa la odhan karaaba waa fifty percentage in ka badan ayay ka yihiin doorkoodu dhallinyarta sababta waxaa mar kasta shaqaynhaya waxa mar kasta isku xirxirhaya wax mar kasta dadaalhaya wax mar kasta ay ka go-an tahay waxaa la odhan karaa dhallinyarta ayay u badan yihiin waa sidaas cabdiwaaxid aadaa mahadsantaa bashiir cubayd maxay tahay muhiimadda ay dhallinyarada u leedahay in dib loo dhiso ama adeegyo horumarineed laga hirgeliyaa afar waaqo bismillahi raxmaan raxiim degmadan afar waaqo oo ah degmo qadiimi ah haddana degmooyinka gobolka mudug sida gaalkacyo jiriiban iyo hobyo ku dhex taalla dhul aada uga fog aad iyo aad ayay muhiimad u leedahay in dib loo dhiso aniga magacaygu waa cubeyd cali waxaan ku dhashay degmadaas ayaan ku dhashay waxbarashadeedii hoose dhexan aan kusoo qaatay aad bayna dabcan ii farxad gelinaysaa in maanta aan arko degmadii oo dib loo dhisayo dhallinyaraduna ay tahay hurmuudka hawshaas ka qayb qaadanaya amaba dadka ugu horeeya hawshaas fulinaya waxaa dib loo dhisayaa waxbarashadii sida dhakhtarku noo sheegay waxaa dib loo dhisayaa caafimaadkii wadooyinkii sidoo kale degmadu waxaa laga samayn rabaa hadda airboor ayaa laga samayn rabaa oo hadda aan cusbayn siddeetankii xilligaas la aasaasay airboor macmalo ay isticmaali jireen shirkadii conica ee maraykanka ah iyadoo waddanka shidaal qodista ka samayn jirtay airboorkaasoo dayactir lagu samayn doono waxaad sidoo kale la socotaa muddo dhow in uu booqday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor uu booqday taasina waxay kusii daraysaa horumarka magaalada ka socda ayay muhiimad gaara usii yeelaysaa haatanna waxay noqonaysaa waxayna noqon doontaa haddii ilaahay idmo ilaahay idankiis degmo halbowlo u ah degmooyinka gobolka mudug
aadam asta cabdinaasir door kasta oo horumarineed waxay u baahan tahay in la kaabo oo horumarinta dhaqaale lagu bixiyo dhallinyarada hawsha gacantii ka wadaa hormuudna way u tahay yay tahay cidda ku bixinaysaa adeegyadaas horumarineed dhaqaalaha oo idinka garab siinaysa
cabdiwaaxid aad baa umahadsan tahay cabdiwaaxidow xagga dhaqaalaha cidda dhallinyarta ka taageeraysa waa dadka jaaliyaha iyo dadka ganacsatada deegaanka soo jeeda iyo dhalinyarada laftirkooda oo contribution iska aruuriyay qarash iska aruuriyey ayuu laftirkooda kaba marna haddii ay noqoto xagga wacyigelinta iyo xagga aqoontii dhalinyaradu waa doorka kaliya oo runtii u taagan ama walaalaha jaaliyadda kasoo jeeda degmada ama dadka soomaaliyeed oo dhan inay waa dadka kaliya codkooda ku gudbiya oo u taagan in degmadii la hormariyo marka su-aashaasi weydiisay waxay tahay qarashkaasi waa dadka ganacsatada iyo dadka jaaliyadda iyo dhalinyarada laftirkooda waa intaas cabdiwaaxidow aadan astaan bashiir muddo aan sidaa u fogeyn afar waaqi iyo deegaanna hoostaga waxaa ka dhacay dagaal dad badna ay ku dhinteen inkastoo markii dambe mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ah oo laamaha ammaanku ay horkacayeen ay ku baxeen xaaladda waa la qaboojiyey dadaalada nabadeed kadib waxaa bilowday dib u dhis ma mooda in dhalinyaradu ay ka gaabisay xilli hore in degmada laga sameeyo adeegyadii horumarineyd oo kaalintiinnii aad gabteen cabdiwaaxidow aada oo mahadsan tahay runtii degmadan afar waaqo waxay soo madhay deegaanada u dhodhow markii ayadaba waxay qayb ka ahayd burburkii ka dhacay waddanka dhalinyaraduna waxay ka mid ahayd dadka laftirkooda burburku saameeyey marka xaqiiqatan markii laga hadlo dhalinyarto laisma oran karo ka gaabiyeen sababtoo ah kulli yoomi waxa huu fishaani waa maalin walba bosishinkeeda ayaa laga hadli karaa shalay markii colaadu jidhay waxaa laga hadlahayay waa xaaladda emergencyga ahayd oo markaas ma aysan taagneen horumarin laakiin maanta markii horumarinta loo jeestay dhalinyartu markii ra'yo ka qab qaadatay in colaada iyo meeshii laga gudbo markii laga soo noqdo xaaladda timidna waxaa loo gudbay inay ka shaqayso horumarintii runtii haddaysan dhalinyartu horumarinta ka shaqayn oo dhalinyarta wacyigelin oo wacyigelin aysan samayn oo is isku xirka aysan samayn oo deegaana isku keenin waxay noqon lahaa dhalinyartu inay ku mashquulsho waxaan horumarin ahayn marka hadda dhalinyartu markaan maadaama la oran karaba awal waxay qayb ka ahaayeen oo dadkii dhibaatadu ay ku dhacday qayb ka ahaayeen haddana waxay hormuud u yihiin horumarinta deegaanka jirta marka gaabis badan guud ahaan waddanka la qabnaa laakiin wax khaaso hadda la oran kara dhalinyarta afar waaqaa ka gaabisay oo hadda taagan ma jirto sababtoo markii horena xaaladii taagneed bay ka qayb qaateen oo dadkii in nabadii laga shaqeeyo dadkii la xasiliyo dadkii la wacyigeliyo hadda markii horumarkii loo gudbin horumarkii waxay ka yihiin qayb weyn oo muhiimka ah aada maastaa cubayd arrintan dhalinyarada ay wado ma u aragtaa inay muhiim u tahay deegaanka horumarkiisa aad iyo aad waa su-aal aad u wanaagsan muhiimad weyn ayaan u arkaa maxaa yeelay dal dal walba waxaa dhisa ama deegaan walba waxaa dhisa dadkiisa ayaa dhisa annagoo ah dhallinyaradii afar waaqo maanta waa in yar oo ka mid a waxa hadda waraysigan ku jira laakiin inta meeshii joogta oo ka shaqaynaysa ayaa aad uga badan dabcanna muhiimad aad weyn bay noo leedahay inay meeshaasi dhisanto waana dhulkeenni aan kusoo kornay aanna doonayno haddana inaan carruurteenna ku dhalno oo waxa weeye aan ku dhaqanno aan doonayno muhiimad aad weyn bayna noo leedahay cabdinaasir si horumarkaa uu u noqdo mid taabagala dhalinyarada deegaanada kale idinku xeeran oo dhibaatooyinkii colaada deegaanku ay saamaysay ma la xiriirteen iskaashi intee la eg baana idinka dhexeeya cabdiwaaxid aad ba mahadsan tahay cabdiwaaxidow sidaan ognahay waxa la yidhaha soomaaliya dhalinyaradu boqol kiiba toddobaatan iyo shan bay ka taal hadda waayihii dambena soomaalidu waxa weye dhalinyaradu xagga waxbarashada ayadoona boqol kiiba afartan ama boqol kiiba konton bay bay ahayd marka dhalinyarada waxbaratay ayaku qabiilna ma leh waxa weeye waxay u shaqeeyaan qaab iskaashi ah oo soomaalinimoa marka degmada afarwaaq oo kale dhalinyarada kasoo jeeda waxay la xiriiraan degmooyinka ku xiran oo kale hadday noqoto kuwa jariiban hadday noqoto balobusle hadday noqoto hobyo hadday noqoto goldogob adiga deegaanada gobolka midug iyo kuwa ka fogfogba dhalinyarada iskaashi baa ka dhexaysa waxaana keenayaa aqoontii ayaa keenaysaa marka taasi marka waxay keenaysaa in colaadihii ay deegaanada kasoo kobsoodaan dhalinyaradu waxaa la sheegaa in ay tahay seef laba af leh in loo isticmaali jiray marka hore dhanka runtii qaldan oo colaadaha iyo laakiin hadda waxa yimid dhalinyaradu waxay fahantay markay waxbarteen in ay tahay dhanka wanaagsan in ay ka shaqeeyaan oo isu keenida bulshadii wacyigelinta waxbarashadii caafimaadkii in horumarka deegaanka inay ka shaqeeyaan marka iskaashi weyn baa cabdiwaaxid oo ka dhexeeya dhalinyarada gobolka mudug dhinac kasta ha ahaatee in ay nabadda ka shaqeeyaan bulshada soomaaliyeedna isku keenaan
aada maadsanta bashiir maraan booqonnay degmada afarwaaqo waxaa ka socday dhismayaal horumarineed oo ay ku deeqeen ama ay dhisayaan dadka deegaanka ee qurba joogta iyo ganacsato madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wuxuu ballan qaaday dhismayaal kale in laga hirgelinaya sida saldhig booliis xaruntii garsoorka mau aragtaan muhiimad xilligaani in galmudug ay iyana kusoo biirto adeegyadii horumarineed in laga hirgeliyo afarwaaq aad iyo aad cabdiwaaxidow runtii wax walba oo horumarinah muhiimadooda ayay leeyihiin degmadan afrawaaqo markii hore waagii xilligii markii dowladdii dhexe ay dhacday waxay lahayd garsoorkiina way lahayd saldhigna way lahayd laakiin waxay qayb ka noqdeen waxyaabihii adeegii bulshada ee burbaray qayb ka noqdeen hadda dib ayaa loo soo kabaya oo maalintii dhaweyto madaxweynuhu wuxuu soo dhex dhigay dugsiga sare oo dib loo furayo wuxuu soo dhex dhigay xarunta garsoorka saldhigiya oo dib loo dayactirayo asna dhisnaan laakiin dayactir u baahan baa soo dhex dhigay waxaa jirtoo kale xaafado oo real estate ah oo xaafadaha oo sida nashqadaysan oo qurxoon oo tombalan kale oo magaalada iyadoon laga hirgelinayo ilaa hadda facebook ilaa boqol guri oo hadda dhismahooda oo socdaan oodaad soo aragteen dadkan soo arkay madaxweynena soo arkay ay ka mid ahayd oo real estate nooca la yidhaahdo ah intaasoo dhan waxay soo kordhinaysaa magaaladu inay noqoto magaalo laisku aamini karo magaalo qurxoon magaalo dadkii dib ugu soo noqdaan magaalo soo jiidasta soo jiidata bulshooyinka kala duwan magaalo soomaaliya oo dhan iyo deegaanka iyo galmudugba muhiimad gooni u leh sababtaa horumar kasta soo kordhaa soomaali waa waa ka wada faaidaysanaysaa magaaladun waa magaalo main u ah oo transportationka deegaano badan isku xirta oo xeebtii u dhow miyigii u dhow magaalooyinka waaweynaana u jirta masaafo u jirta waay marka muhiimadeeday leedahay dhalinyaro ahaanna waxay muhiimad gooni usii leedahay maadaama dhalinyartu meel kastoo deegaan kastoo ila joogo ay ka tahay soomaaliya markii labaad boqol todobaatan shan ay ka tahay deegaan kastana sidaasuu la mid yahay haddii meesha magaaladii ay soo noqoto dadka ugu horeeya ka faa'idaysanayo waxbarasho ahaan ka faa'idaysanayo caafimaad ahaan ka faa'idaysanayo shaqo ahaan iyo doorkii shaqo abuur ka faa'idaysanayo intaba dhallinyaradii waayo marka annaga afraqa oo soo noqoto oo sidii la yaqaanay ku soo noqotay si kasii fiicanba waxay noo noqonaysaa waxay noo noqonaysaa fursad weyn fursad weyn oo xag shaqo xag caafimaad xag dhaqaale iyo xag horumarineed ba aan uga faa'iidaysan karno aada maasantaa bashiir horumarinta keliya in laga shaqeeya muhiimad maahan si horumarkaasi uu u taabagalo dhalinyarada miska waraysateen ka shaqaynta nabadda deegaanka iyo xiriir aan la samaysaan dhalinyaradii kale ee degmooyinka idin dhow dhowaa aad iyo aad dhalinyaradu waa waa sax waa ay ka shaqeeyaan horumarna muhiimad ma yeelanahayo nabad la-aan nabaddu wax kasta iyadaa fura u ah dhalinyarada degmada afrawaaqo way ka shaqeeyaan nabadda horena way uga soo shaqeeyeen oo demintii colaadaha way ka qayb qaateen ilaa haddana waxay ka shaqaynayaan barnaamijyo isdhexgal ah oo ay la samayn doonaan deegaanada u dhow sida tawfiiq iyo ay ka samayn doonaan dhalinyarada degan halkaa waana ka shaqaynayna nabadda awalna waa ka shaqaynaynay dee nabad la-aanna wax suurtagelaya mabalahanba aadam astacbayd cabdinaasir inteed is leedihiin adeegyadan horumarneed ee hadda ka socda degmada way kusoo gabagaboobi karaan oo magaaladu waxay noqon kartaa magaalo dadkii iyo deegaankiiba muhiim u ah
cabdiwaaxid waa su-aal aada u muhiima oo in lais weydiiyo mudan horta cabdiwaaxid markii horumar meel uu ka bilowdo maadaama intay nooleli jirto horumar ma soo gabangaboobo sababtoo ah waxa weye magaaladu way dhismaysaa maalinba qeybba waxa weeye runtii kusoo siyaadaya marka horta horumarka hadda si fiican ayuu u socdaa mana rajaynayo inay soo gabagabayo sababtoo ah inta noolele cabdiwaaxidow meesha ay ka jirto waxaweye jiilba jiilba bedelaya marka in maantay bilowgaas bilowday xawliga ku socda ilaa unsa soo gabagabayn baan rajaynayna sababtaa waxaa keenaya hadda dhalinyarada boqolkiiba afartan waa dhalinyarada wax soo baratay ama dibadda wax kusoo barteen ama gudaha wax kusoo barteen ka shaqaynhaya oo maantay raba ka dhisanaya deegaan meesha ka dhisanaya oo runtii ka raba in ay noqoto magaalo soomaaliyeed aan la kala xigin marka magaalo soomaaliyeed aan la kala xigin wax soo gabagabooba maaha lakin waxaan rajeynayaa hadda adeegyada asaasiga oo kale in ay kusoo gabagaboa sida isbitaalka hadda waalid oo socda oo lagu talagalay isbitaal runtii danguud ah oo isbitaal ah dabcan dadka deegaanka maadaama halka ay u jirta laba boqol iyo iyo toban kilomitr ay u jirto afar waaqo intii kalka loogu soo aadi lahaa caafimaad runtii macquul maahan marka waxaa loogu talagalay deegaankaafiya caafimaadka waxbarasho runtii deegaanka ku filan ilaa heer jaamacadeed laga gaarsiiyo marka asaasigaas waa wakti gaaban bu kusoo gobangooba hal sano ama lix bilood oo kale laakiin horumarkaas cabdiwaaxid ma soo gobangoobonaya ilaa waxaan ku leedahay ay noolali jirto aada maasantaha bashiir gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyaradan soo gaarnay ma jiraan wax caqabada ah oo idinkaga horyimid inta aad hadda wadaan hawshan horumarinta afriwaaqo
cabdiwaaxidow runtii waa mahadsan tahay runtii hadda caqaba taagan oo naga celin karta oo naga weecin karta dadaalladaas socdaahi hadda ma jiraan hawl kasta oo la qabanayaa muhiimadeeda iyo culayskeeda yeelan kartaa intii wanaageeda intii micnaha micna ay leedahay bay culayskeeda yeelan kartaa sababta shaqo qabasha rabtaa laakiin caqabad naga weecin karta ilaahay tii alloo nagu timaada mooyaane wax kaloo hadda naga weecin kara oo aan ognahay ma jirto sababto ah dadku markan ayaa qof walbaba asaga dhexda ugu xiran tahay inuu qaybtiisa ka qaato dadkuna waxay fahmeen markaani ummadda soomaaliyeed iyo dadka gobolka mudugba inay noqdaan qof kastaaba dhinaca kaga aadan ka qayb qaato marka hadda caqabad la taaban karo oo la muuqdahay oo naga hortaagani ma jirto cabdiwaaxid inkastoo dhallinyarada dhammaan deegaanadan waqooyi bari gobolka aysan ka wada muuqan horumarkii degmada maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada kale si door muhiima ay uga qaataan deegaanada ay ku nool yihiin si horumar iyo isbeddel nololeed uu u yimaado
waa cabdiwaaxid waa su-aal wanaagsan dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan waxaan odhan lahaa walaalayaalow mid qof kasta deegaankiisii ha ku laabto ha soo dhiso nabadiisa ha ka shaqeeyo wanaagiisa ha ka shaqeeyo kadibna shaqsi kasta markuu gurigiisa soo dhiso magaaladiisa soo dhiso ayaan waxaan iskugu imaan karnaa wadanka dhan oo barwaaqo noqda si gaar ahaana dhallinyarada ree afarwaaqo oo kasoo jeeda degmada afarwaaqo oo kuwa jooga iyo kuwa ka maqan oo bannaanka uga maqanba inta waxbaratay iyo inta aan waxbaraninba dhammaantood waxaan ka codsanayaa amaba ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan wanaagga iyo horumarka la taaban karo ee ka socda degmadii ay ku dhasheen
tillaabada idiin xigta abarwaaqo deegaan ahaan aad rabtaan inaad gacanta saartaan waxaad ka qabataan cabdinasir maxay noqonaysaa cabdiwaxid waa su-aal muhiima horta anoo hadda runtii afarwaaqa kaliya dhalinyaradu kaliya maahan hadafkoodu waxa weeye qaasim gobolka mudug oo kale iyo soomaaliya o dhan marka haddii su-aashaadaan usoo leexdo waxaa noo xiga in aan dhammaan gobolka mudug oo dhan in aan horumarkaas runtii aan ka wada shaqayno dhammaan dhallinyaradan aan wada kaashano markaas kabacdina in loo gudbo soomaali weyn markaas loo gudbo weeye laakiin ma noqon doonto insha allahu in afar waaqa kaliya aan dhisno laakiin dhammaan deegaanada gobolka mudug oo dhan in horumarkaas runtii laga shaqeeyo meesh horumar hadduu sii socdeen sii joogtiyo hadduu hadda qabyo yahana kor loo sii qaado sidaasaan cabdiwaxid aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdinaasir maxamuud xasan cubayd cali cilmi iyo dotor bashiir carre dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay kulanti dambe oo xiise leh
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaana nala socodsiinayay cabdiwaaxid macalin isaaq halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horraynaya kooxda reaal madrid ayaa qarka u saaran in ay ku guulaysato horyaalka dalka sbain ee la liiga ee xilli ciyaareedka kadib markii ay jimcihii shalay laba iyo eber uga badisay kooxda dubartivo alabes kooxda reaal madrid labada gool waxaa u kala dhaliyey karim benzema iyo marco asensiyo guushaasi waxay reaal madrid u xaqiijisay inay afar dhibcood ka sara marto kooxda ku soo xigta ee barcelona hadda saddex kulan oo keliya ayaa ka harsan horyaalka sbain ee la liiga waxaana reaal madrid ay saddexdaasi kulan ee harsan uga baahan tahay laba dhibic oo keliya xitaa waxa ay horyaalka ku guulaysan kartaa caawa haddii kooxda barcelona ay ku guuldarraysato inay garaacdo kooxda reaal vayadoyid oo ay maanta la ballansan tahay haddii barcelona ay badiso reaal madrid ayaa u baahnaan doonta in ay badiso hal kulan oo keliya saddexda ciyaarood ee u harsan ama in laba jeer ay barbaro keento saddexda ciyaar ee u harsan waa tahay natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan siriyacaada talyaaniga haddii aan fiirino weli laguma kala bixin kooxda yuventus oo hogaaminaysa ayaase kulan adag caawa la qaadan doonta kooxda laga yaaban yahay ee atalanta oo sanadkan kooxo waaweyn dubatay weliba goolal badanna uga badisay su-aasha taagan ayaa ah atlanta yuventus ma la geli doontaa mise yuuva ayaa kordhin doonta dhibcaha ay ka sarrayso latsiyo latsiyo waxa ay galabta la ciyaari doontaa sasuwolo romana waxay booqan doontaa breshia ingiriiska dhowr ciyaarood ayaa dhici doona kooxda horyaalnimada hanata ee liverpool ayaa banley la ciyaari doonta manchester cityna waxa ay booqan doontaa brighton ciyaaraha kale ee isha lagu hayo waxaa ka mid ah shivild oo la ciyaari doonta chelsea dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya haatanna aynu jaleecno dhinacii iyo kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codka allah u naxariistee shay miro dacar
idaacaddeennii duhurnimo waa naga intaa tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa nabadayo